dabcan ciidamada suudan ayaa la wareegay koobkoynta gobolada dalka ee bartamaha suudan kadib markii ay la wareegeen gacan koynta magaalada sinja ee gobolka sinaar waxaa ku xigtay ciidamada suudan ay la wareegeen magaalada madani ee ah xudunta ama xarunta gobolka jaziira iyo tobanaan magaalooyin iyo tuulooyin ah ciidanka suudan waxaa u suurta gashay inay fuliyaan qorshahooda difaaca ah runtii muddo dagaalkan markii uu bilowday shan iyo tobankii abriil labada kun iyo saddex labada kun iyo saddex labaatankii muddo sanad ama muddo laba sana iyo ku dhawaad runtii ciidamadu waxay yani runtii laga hesay magaalooyin badan laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamadu ay sheeganayaan guulooyin runtii tiro badan oo sida in magaalooyin badan ay la wareegeen inay goobo istraatiijiga ay ka qabsadeen dabcan ciidamada suudan runtii iyo hogaankooda jenaraal cabdifataax burhaan muddooyinkii dambe waxay runtii mediaha ka sheegn ka sheegayen in dagaal runtii ay qaadi doonaan oo ah runtii dagaalkii dib u xoreynta dalka suudan marka dabcan walaal dagaalkan waa dagaal runtii muddo laba sano jirsaday dalka suudan waa dal runtii colaado badan muddooyin ka dhacayeen dalalka dunida ama dalalka gobolka waxay ku baaqayen xaaladda la qaboojiyo si miiska wadahadalka loo fadhiisto si arrimaha loo yani dejiyo in labada dhinac ay dagaalamayo kooxaha r s f iyo ciidamada qalabka sida suudan laysku horfadhiisiyo laakiin waxay u muuqataa in aysan weli diyaar u ahin inay miiska wadahadalka ay tagaan
maxaa marka keenay in kooxda r s f ciidamadooda aada u xooganaa muddadii uu dagaalka socday in hadda deegaanadaas aada sheegtay looga awood roonaado oo militariga ay hadda ka qabsadaan aagagan cusub dabcan asbaabo badan ayaa jirto ciidamada dalka suudan muddooyinkii sanadkii barka eed runtii waxay ku jireen xaalad runtii difaac ah istraatiijiyadooda ciidan markii loo fiiriyo muddooyinkaas runtii difaaca ku jireen waxay ku jireen tababar inay ciidan tajniid ku sameynayeen ama caskareyn ku sameynayeen si ciidamada ay la dagaalamayeen maadaama yihiin ciidamo xarbul mudun ama xarbul xisaabaad ciidamo ka dagaalama magaalooyinka marka maadaama balance aan jirin marka waa inay tababartaan ciidamo runtii la dagaalamo kooxda ay la dagaalamayaan marka waxay ku jireen markaa runtii istraatiijiyad tababar oo ciidamo cusub inay qaadanayan oo shacbi ah
waa gartay marka guulahan ay sheegteen militariga suudan hadda xaaladihii u dambeeyey ee soo cusboonaaday maxay uga dhigan yihiin marka dagaalka ay kula jiraan xoogaga r s f
ciidamadu muddo laba sano ku dhawaad runtii ay ku qaadatay in runtii nimankan la dagaalamayan kooxaha la dagaalamaya r s f inay ka suuriyaan dalka taasoo runtii wakti qaadatay marka dabcan ayaga xaggooda guul bay u tahay ciidamada qalabka sida dabcan istraatiijiyadooda ciidan ayay wax ka bedeshay qaab dagaalka
qaramada midoobe waxay sheegtay in colaadan suudan ay ku keentay mid ka mid a dhibaatooyinkii bini aadinimo ee ugu xumaa ee soo mara caalamka bal ka waran hadda xaaladda bini aadinimo ee suudan kadib markii ay wararkan soo baxeen dabcan dhibaato badan ayaa ka dhashay dagaalka muddo laba sano jiray dagaalka runtii wuxuu aafo u geystay dhammaan shacabka reer suudan waxaa ku qahay malaayiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa runtii cuntayari soo wajahday malaayiin suudaniis ah dabcan hay-adda faw ee qaramada midoobe waxay muddooyinkii dambe ku celcelinaysa in xaalad runtii majaaca ah ay ka dilacdo dalka suudan si taas arrintaas loogu yacni hortago in waxay ugu baaqayeen in kooxaha dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan una turaan shacabkooda iyo dadkooda dabcan arrintaas muddooyinkii bilooyinkii dambeeyey way ka muuqatay dalka suudan waxayna saameysay dalalka deriska la ah ee dalka suudan hadday noqoto masar hadday noqoto jabuuti eritrea hadday noqoto dalka etoobiya dabcan aafadaas ama dhibaatadaas runta yiri runtii dalka suudan saameyn xun ayay kasoo gaartay walaal
ugu dambeyntii kaalid bal ka waran xaaladii ka taagneyd gobolka darfuur dagaaladii ka socday iyo weliba isku horibaadyada halkaas ka jira iyagana maxaa kasoo cusboonaaday oo xaggee la kala maraya
xaalada daafuur mar walba way ka gedisan tahay xaaladaha gobolada dalka suudan daafuur hadda waa murashax waxay murashax u tahay inay noqon doonto gobolka keliya ee hadda kooxdan r s f oo ciidamada iyo ayaga isku sugayaan xaaladda daafuur runtii way ka qalabsanta xaaladaha gobolka ka jira hadday noqoto xaalad bani aadantinimo hadday noqoto xaalad barakicin hadday noqoto xaalad dil iyo fawda ah